warkii oo kooban jaaliyadda soomaalida reer boston oo wada samaystay guddi orientashneed ololaha doorashooyinka magaalada boston isugu dabarida shirar iyo wadahadallo danka hadal ah oo u socday jaaliyadda ayaa shalayta lagu soo afmeeray xarunta riyaaga taasoo jaaliyaddu isku raacday inay meel uga soo wada jeestaan danahooda siiba wax ka qabashada dhalinta xidhan arrimaha xagga qoyska iyo waxbarashada iyo ciddii u baahan in laga caawiyo isku keenitaanka qoysaska kala maqan shirkaa dabadeed guddi farsamo oo jaaliyaddu dooratay ayaa isla xalay isugu yimid shir xagga qadka telefoonka ah guddigan koob iyo labaatanka ah ee oktoobartan lagu dhawaaqay ayaa la filayaa inay kor u soo qaadaan muujinta jiritaanka soomaalida ee ku gumoobay kala qaybsanaanta ay ku kala qaybsan yihiin dhinaca fikirka iyada oo hoosta laga xariiqay in sida keliya ee goob lagu noqon karaa ay tahay midaynta cududda jaaliyadda dhinac walba shirka dabadeed guddigan oo si toos ah loogu xil saaray inay hubiyaan in la mideeyo codka jaaliyadda looguna shubo musharaxa john conley oo ay jaaliyadda u aragtay ina uu yahay musharaxa keliya ee fulin kara danaha jaaliyadda ee deegaanada ay ka degan yihiin magaalada boston ee xaafadaha roxbury iyo dorchester oo haatan noqday dhulka loo yaqaano battle ground ama meesha laysku haysto ololaynta doorashaduna ay aad iyo aad uga socoto deegaanadan ayaa ah deegaanada ay soomaalidu ka degan yihiin magaalada boston guddigan ayaa kala ah xagga dhaqanka boqor cabdulaahi madi suldaan mahdi cali shariif maxamed idris danka hay-adaha jaaliyadda maryan gaas siciid axmed deeqa jibriil cabdiqaadir yaasiin safiye cabdi dhanka diinta axmed atoor dhanka warfaafinta cabdulaahi afgaab meerasane media network iyo xuseen fiin ceegag dotcom bulshada rayidka ah macalin warfa oo loo xilsaaray inuu ka ololeeyo xaafadda roxbury fardasi suldaan oo loo xilsaaray inay ka ololeyso xaafadda brighton luul duux oo loo xilsaaray inay ka ololeyso xaafadda mission hill saharo warfaa oo loo xilsaaray inay ka ololeyso east boston saharo qooje oo loo xilsaaray inay ka ololeyso jaamacadda jamaica blain sucdi xirsi oo loo xilsaaray inay ka ololeyso west roxbury abshiro oo loo xilsaaray inay ka ololeyso south boston maxamed xabeeb oo loo xilsaaray inuu ka ololeeyo magaalada boston cabdiraxmaan hiiraamu oo loo xilsaaray inuu ka ololeeyo xaafadda rosindel jamaad xaashi maxamed oo loo xilsaaray inay iyaduna ka ololeyso southn haddaba dhegaystayaal doorashooyinka dhacaya shanta bisha nofembar ay nagu soo aadeen ayaa waxay ka kooban yihiin laba qaybood oo kale ah laba nin oo isku haysta jegada duqa magaalanimo iyo doorashooyinka kalkaaliyaasha magaalada ama ragga loo yaqaano city councilors oo iyagu kale ah laba qaybood kuwo si toos ah looga codeeyo sagaalka xaafadood ee magaalada iyo afar si toos ah looga soo codeeyo dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada boston haddaba dhegaystayaal iyada oo kooban oo aanan idinku badin doonin waxa guddigu ay idinku boorinayaan in jagada duqa magaalanimo ay ku tartamayaan laba nin oo kale ah john connolly oo isagu addarees ahaan degan twelf show street district six ahaana city councilor atlarge ninkaas oo soomaalida isku raacday inay aad iyo aad uga codeeyaan iyo ninka kale oo ah martin wallish oo isaga ay dabada ka riixayaan dad aan iyagu wadin danta soomaaliyeed runahaantiina ku qaraaban jiray magaca soomaaliyeed lana doonayo in si loo muujiyo codka soomaalida in si toos ah loogu codeeyo ama soomaalida o dhan lagu boorinaya inay u codeeyaan john conley iyadoo meel laiska dhigayo wixii differency ah ama wixii khilaaf ah ee dadka u dhexeeya si cududda soomaalida loo mideeyo waxyaabo badan oo baahiya oo ka jirta magaaladana wax looga qabto dhinaca kale waxaa laysku haystaa ama aad iyo aad hirdan uga jira dhammaanba xaafadaha magaalada xaafadaha uu hirdanka aadkii ka taagan yahay waxaa ka mid ah district seven ama xaafadda toddobaad oo la doonayo in looga codeeyo wiilka da-da yar ee loo yaqaano tito jackson oo isagu ah nin aad iyo aad uga warhaya xaaladda dadka soomaalida ah sidoo kale waxaa lagu boorinayaa inay dadka soomaalida u coodeeyaan saddex musharax oo iyagu u tartamaya city council atlarge ama ama laga soo dooran karo dhammaanba xaafadaha magaalada waxaa ugu horeysa gabadha da-da yar ee la yidhaahdo ayana brisley oo u eg soomaalida iyo gabar iyadu jiniis ah oo soomaalida baryahan aad iyo aad usoo dhex gashay oo la yidhahdo michel woo waxaa kale oo la doonaya in loo cadeeyo nin isagu aad iyo aad haday jeer soomaalida u caawiyo oo la yidhaahdo stephen murphy oo laga soo doorto district five ama xaafadda south boston ciddii doonaysa waxay u codayn kartaa anisa asabeli george dhegaystayaal waxaa haatan qadka si toosa ugu jira suldaan mahdi cali oo doonaya inuu fariin u gudbiyo jaaliidda soomaaliyeed ee boston mahdi kusoo dhowow marka koowaad ceegaag maxaa fariina oo aad dirasan maadaama aad tahay ragga ugu tunka waaweyn guddigan ay soomaalidu u xil saaratay arrimaha doorashooyinka
markor waan salaamaya bulshooyinka soomaaliyeed ku nool magaalada boston ee gobolka massachusetts waan la socda in maalinta ciidda ay tahay maalinta hore dadka ay ku jiraan inay barnaamijyaan ay u diyaargaroobaan maalinta ciidda ah taasna waa ilaah mahadiis ilaaha naga cabo arafada sanadkan waxaan aad ugu faraxsanahay in soomaalida ku garaarotay siyaasadda magaalada boston ama wadanka maraykanka soomaalida inta badan waxay isu bedeshay inta magaalada degan soomaali american sababtoo waxay leeyihiin cod qofkay doonaan inay ku dantaan qofkay doonaana ay ku diidi karaan marka waxaan kula tali lahaa aabaha iyo hooyada iyo dadka waaweyn magaalada boston ee dhalashada casharkooda soomaalida kasoo jeedo inay codkooda siiyaan musharaxa yaqaan oo og inay soomaalida dhib haysto kaana ma qaba markaasna ay si kasoo jigaadaan si aad ah ay ogaadan qofka dhahaya codkiisii horta ma ku yaqaana makaa wax qabaa inay soomaalida degan tahay maahan shirku midda kale wadao soomaali haas ama kul soomaalida ay isugu timaado waxaa yeelan karaa masaajid waxaa yeelan karaa ganacsi waxaa yeelan karaa mashaariic badan laakiin waxaa jira meel soomaalida santar u ah kadibna bulshada caali lagu soo dhexdari lahaa marka waxaan u baahanahay in barnaamijkaas ayaa maanta ah laba nin oo maaragtay u tartamaysa maadarada ama duqa magaalada kason oo ah martin welish iyo john colon marka laba difference ayaa u dhexeeya laba nin martin welish inta badan xiriir dhur iyo mid dheer labadaas labada oo badiya ma yaqaan laakiin john colon aniga waxaan ka shaqan jiray dalka shaqada oo shaqaale ka ahaa labada dadku wuxuu dhihi jiray inuu wax ka qabto barnaamijka waxbarashada maartan maalishaan ku isku dayay wali ardayda muruga ah ama isbaaniska ama soomaalida ah ee jooga sbaridajasan way ka qaalin jiri karaan xaafad laakiin waxweyn baaleedaysana ay tahay haddii hal marka qaalin jiro hooyada waxay ku tusanta wiilkii asoo ku dirtay asoo labada caalam ku sooyin doona marka waa arrin aad looga xumaado joogkan lagu kaba qabo arrintaas marka ayaga waxaan jeclayaa soomaalida inay codkooda ka fiirshaan qofkii u codeynayaan waa hagaaga mahdi cali oo ka mid a hogaamiye dhaqameedada reer boston ayaa wuxuu aada ugu boorinayaa reer boston in ay u codeeyaan john canley dhegaystayaal maanta halka ayaanu kusoo afmeeraynaa warkii koobnaa ee aanu idinka soo gudbinaynay xaaladda magaalada boston iyo ololaha doorashooyinka oo galay geerkii u dambeeyey